asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantadan hagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kusoo qaadano howlaha badan ee farsamooyinka aad iyo aadka u badan waana xubnaha waayahooda haysta oo waayaha ay haystaani uu yahay dee nin iyo maalintii waa nin iyo maalintiio dood male markii nin iyo maalintii lagu dhaho dee maalin walba qoraxdu waxay la soo baxdaa ama waagu wuxuu la baryaa ficilkiisa caadiga isagoo wata ama sha'nigiisa caadiga isagoo wata ayuu waagu baryaa haddii eebeydmahayo marka waa sidaasoo dee maalin walba iyo xubinteeda weeye nin ari foofsaday ama geel foofsaday xubnihii uu raaci jiray ama uu ka dhihi jiray ama uu hadli jiray ama wixii uu dhihi jiray iyo nin maanta magaalo jooga oo hutaal kasoo toosay oo qolka u furaashan yahay ama nin gurigiisa kasoo toosay oo aan xitaa digaagina u foofaynin lagana yaabo gaari inuu banaanka u yaalo xoogaa dheel u fuulay dee isku mid ma aha labada xubnood ee labadaas nin ay kala dhahayaan ama nin geel aroor ah uu xerada ugu jiro dee waad garanaysaa nin geel aroor xerada ugu jiro wixii uu ku mahmaaho ama uu ka hadlaayay waa hawsha kolkaa hortaagan nin gaari banaanka u yaalla xoogaa dheel u fuulayna ama taayir ka banjarayna dee waad og tahay o isna waxa uu ku mahmaaho ama uu dhaho waa waxaa markaa hor yaalla nin baa amaan waxba hayninna ama xamaari oo jawantunka u saaran yahayna dee waxa uu dhaho ama uu tilmaamaayey waa waxa markaa waa hawsha uu hayo xubinteena murtada maantuna waxay inan leedahay saddex go-aan ma lahan wax go-aan oo ay gaari karaan saddexdaasu maba jiro ayay xubinteena murtada maantu inaan leedahay haye waa kow saddexda aan go-aanka lahayni waa saddexdee caydh danleeya waa caydh danleeya cabsi ku noole iyo cadow u dhuunte saddexdaasba go-aan ma lahan ayay xubinteena murtada maantu inaan leedahay u fiirso dhegaystow xubintu waxay ku leedahay saddex go-aan ma lahan haye waa caydh danleeya ah cabsi ku noole iyo cadow u dhuunte saddexduba go-aan ma lahan u fiirso mamaadanu ama saddexleedan waa saddexlee cajiiba waxay ku leedahay marka koowaad caydh danlee qofka hadduu caydh danleeyahay dee go-aan ma leh oo waad og tahay oo kolba meeshii uu wax ka helayo ama uu carruurta uga helayo bariis ayuu iska gelaya waa caydh danlee ah oo dantaa la gelaysa maanta xaggeed ilmaha uga soo heshaa qadadii ayaa la tegaysa oo caydh go-aan ma lahan way u badan tahay inay caydh go-aan fiican lahayn sababto waxay ku go-aan qaadato ma hayso oo marka hore inay wax talacdaa ka horeeya waa kow waa midda labaad ee waxaa weeye cabsi ku noole qofka hadduu cabsi ku nool yahayna meel heblaha nabadgeliya uqax haddii la dhaho iyo meel heblo uqax iyo wada hebel mar iyo wada hebel mar iyo xagga mar iyo xagga mar iyo meesha taasna isagoo go-aan ma laha oo dee cabsidaa un maxgeed ku badbaadaa yaa u daran dariiqii oo la dhaho marba uu mara ama qolo ha ku amarto markaa sidaa yaal ha la dhaho oo amarka hala siiyo oo ha ku cararo ama qolo kala dhigta ugu sheegta isna waa cabsi ku noole waa midka saddexaade waxaa weeye cadow udhuunta cadow udhuunte cadowga markuu u dhuunta isagu dee waa dhuuri qaate markaa u dhuuriga qaatona waxaa la dhihi sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo hawlheble iyo hawlheble iyo hawlheble soo fuli hawshaana soo qabo waxaana soo sheeg halkaana mar sidaana yeel saa isu qari saasaa la dhahaya hadduu wixii isagu waxba kama bedeli karo oo wixii isaga ahaa unbu ku soco hadduu wax ka bedelana hawshii loogu talagalay ayaa la marinaya rag baa ka adeegeyn marka saddexaas oo waxay leedahay mahmaadu saddexleydani go-aan ma lahan waxaa la yidhi saddex go-aan ma lahan caydh danleeya cabsi ku noole iyo cadow udhuunta saddexduba go-aan ma lahan mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteena murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi nin keligiiya tuugna u eg tollaanna u eg